dowladda hoose ee degmada garowe ee caasimada puntland ayaa weli wada burburinta dhulka markaasi sharci darada ah ee soo galay wadooyinka dadweynuhu ay isticmaalaan gaar ahaan kuwa dhex mara xaafadaha kuwaasoo uu ka jiray ciriiri ayna adkeyd in markaasi baabuurtu ay si fudud ku marto xogeyaha dowladda hoose ee degmada garowe ee gobolka nugaal ayaa ka warbixiyey waxaa keenay burburinta guryaha markaasi ay hadda bilaabeen burburintooda meesha shaqadu ka socotay gurigan aad aragtaan waa gurigii la dumiyey balbalooyinka halkan waa iyada laga saaray si aad ogsoontihiin magaaladan waxaa loo jejabinayaa halkan waxaa ku yaalla masjidul jaamici luqyadan waxa ay noqdeen kuwa nadaafad darro iyo xashiishka iyo khamriga iyo magaciisiga lagu gato marka iyadoo waxaa dhacday in masaajidkii laftigiisii lasoo aadi waayey oo dadkaas cabsan laga baqo sidaa aawadeed anagoo marka ka duulana maslaxadda iyo islaamtinimada waxaanu furray dhammaan wixii ku xeeraa meelahaasoo dhan waddadan oo muhiim u ah isku socodka ama isku xirka waddooyinka kanna dawaayadan la xiray waxaa la rabaa waddadan in wadda laamiga laga dhigo in lagu xiro laysku xiro waddada tan iyo waddada laamiga ah ee iyaduna masjidka jaamica intaa joogta ilaa iyo iyo lixdanka mitir baan ka bannaan ujeeddada laga leeyahayna waxay ahayd oo gurigan loo jabshay in labadaa labna iyagana laysku xiro waxaan kaloo jecelnahay waddadan waddada xigta insha allah bidnilah alkariim meeshii waagi hore maqsinada qaadka ahaan jirtay ka laxata iyada laftigeeda in dhinaca iyo dhinacaana laamiga laysaga xiro insha allah bidnilah alkariim waxaa laga shaqeynaya marka waa bilicda waa isku xirka magaalada waa quruxdeeda ma aha in cid lagu tacadeeye maaha in cid la barakicinayo dhammaanteena mas-uuliyad inaan wada saaran weeye hadday tahay mid islaamtinimo waxay masaajidka iyo cibaadada rabbi wax u dhimayana in wax laga qabto dhammaanteen bay mas-uul ino tahay wixii haata magaaladana bilicdeeda iyo quruxdeedana dhammaan cid waliba meel buu ka leeyahay mas-uuliyadeeda inuu ka gubto laga doonayaa waxaan aada ugu mahad celinaynaa reerka guriga kan degan ama iyagu dhibta ugu badan ay ku dhacday waxaan leenahay ilaahay meel kale ah uga cuquud celiyo qaabka marka loo dhigana reeraha guriga kan lihi oo hadda gurigooda la jabshay dee intii badnayd gurigooda waa u hadhee waxa u mari doona waa laami xaggahana laami baa ka mari doona guriga guriga kusii xigana iyagaa laami nasiib u yeeshay inuu wada maro ayagana de insha allah bidnilah alkariim waana u ducaynanaa waxaan leena khayr allah idin siiyo dadka waxaa la rabaa xilkasnimadu iyo muwaadinnimadu in laga shaqeeyo wixii magaaladooda bilahdooda wadooyinkooda ah insha allah bidnilah alkariim waana mas-uuliyaddan wada saaran oo waxaa magaaladeena looga ammaano magaalooyinka kale oo la yidhaahdo garowe waxay ku fiicantahay waa meesha soomaaliya ugu toonbalaynka wanaagsan